haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyo inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiaynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dagaal beeleed ka dhacay toddobaadkan qaybo ka tirsan gobolka sool ayaa waxa uu sababay inay dhintaan dad lixdan ruux ku dhow siddeetan kalena ay ku dhaawacmaan dagaalkan oo laba maleeshiya beel uu u dhexeeyey ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka dumey oo qiyaastii soddon kilomitir dhinaca koonfur kaga beegan magaalada laascaanood dhinacyada dagaalamaya oo dagaalkoodu salku ku hayay arrimo ku salaysan aano qabiil oo markii horena ka soo bilaabatay ishaysi deegaan daaqsin yuuraab ayaa waxaa baaq u diray in dagaalkaasi la joojiyo dowladda federaaliga ee soomaaliya shirkii afraad golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo shan maalmood ka socday magaalada garowe ee puntland ayaa toddobaadkan lasoo gebagabeeyey iyadoo shirkanna laga soo saaray qodobo dhowra oo warmurtiyeedkii ka soo baxay mar kale dowladda soomaaliya lagu dhaliilay waxqabad la'aan waxaa warmurtiyeedka sidoo kale ay dhinacyadu soo saareen ay ku sheegeen in la sameeyo ciidamo ilaa kun askari gaaraya oo maamul goboleedyada muddo laba bilood gudahood ay ka shaqeeyaan kuwaas oo ka qayb qaadan doona sugidda amniga iyo la dagaalanka al-shabaab waxay dhinacyadu sidoo kale ku heshiiyeen arrimo ay ka midka yihiin samaynta aasaaska xisbi ay xubnahaasi maamul goboleedyada galmudug puntland koonfur galbeed iyo jubbaland ay ku midaysan yihiin cabdulaahi sheekh xasan oo ah afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada ayaa v o a kala hadlay waxyaabihii ugu waaweynaa ay dhinacyadu ka wada hadleen warmurteedku wuxuu de wuxuu meelo badan oo ka hadlaya siyaasadii oo ka hadlaya amnigii oo ka hadlaya xiriirkii dowladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awalba hore loogu kala tegay ayuu ka hadlaya marka markaan soo koobo waa shirkii la isugu tegay ayuu ka soo baxay toosin iyo talo iyo ra'yi intaba waa ka kooban yahay saad og tahay koonfurta soomaaliya inta badan waxaa ka dagaalama nimanka al-shabaab la yidhaahdo muddadii hadda labada sano ee dowladdan joogtana shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan kuma guuleysan dowladdu one day inay shabaab la dirirto inaan la nimaadno isku tashi in afarta state siday deriska u yihiin laba kasta ay iscaawiso ciidama la isku daro afarta dowlad goboleed ciidama kunkuna isku daraan afartaas kununa haddii la yidhaahdo meelaha cadowgu haysto loo isticmaalo maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe in ay innabahan la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka al-shabaab kaasi waxaa waa cabdullaahi sheekh xasan afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo v o a la hadlay xafiiska qaramada midoobey ee dhinaca bini'aadanimada ayaa toddobaadkan sheegay in caqabado dhowr ah oo isbiirsaday awgeed ay ka horjoogsatay in ka badan toddobaatan boqolkiiba carruurta soomaaliyeed inay dugsiyada waxbarashada tagaan tiradaasi waxay u dhigantaa saddex milyan oo ka mid ah afar dhibic afar milyan oo carruur oo soomaali ah qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa cisbitaalka haldoor ee magaalada hargeysa ayaa toddobaadkan waxa uu fuliyey adeegyo lacag la'aan oo ay u fidinayaan dadka danta yar ee aan awoodin inay goobaha caafimaadka tagaan oo lacago ay iska bixiyaan dhinaca kale magaalada hargeysa toddobaadkan waxaa lagu qabtay munaasabad si rasmi ah loogu furayey bilowga mashruuc qayb ka ah qorsho biyaha lagu ballaarinayo hargeysa kaasoo la sheegay inay ku bixi doonto lacag dhan shan milyan oo doolarka maraykanka oo ay bixinayso shirkadda coca cola foundation waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo labanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad hordhaca barnaamijka ku maqasheen qaramada midoobey waxay toddobaadkan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in boqolkiiba toddobaatan carruurta soomaaliyeed aysan helin dugsiyo waxbarasho tiradaasi ayay ku sheegtay inay u dhiganto saddex milyan oo ka mid ah afar dhibic afar milyan oo carruurta soomaaliyeeda waxaana warbixinta uu soo saaray xafiiska iskuduwaha gargaarka qaramada midoobey ee oja lagu sheegay in caqabadahaas ay ka midka yihiin iskuulo yari macalimiin la'aan qalabka wax lagu barto oo aan badnayn amni xumo cunto yaraan iyo nadaafad darro haddaba saamayn intee leeg ayay jiilka soo koraya arrintani ku yeelan kartaa arrimahaas iyo kuwo kale waxay la qaadaa dhigi doonaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed warbixinta oja ay soo saartay in toddobaatan boqolkiiba carruurta soomaaliyed aysan waxbarasho helin welwel intee leeg bay abuuri kartaa bismillah runtii waxay abuureysaa welwel aan la qiyaasi karin maxaa yeelay generationka ama ama jiilka soo koraayo waa mustaqbal dal kasta uu ku xisaabtamo oo yani isbedelka saxdaana ama in yani dadka ka horeeyay bedelkooda loo diyaariyo mar haddii la waayo yani beyskii soo kacayo ama ubax ubadkii soo kacayo oo bedeli lahaa dadkii ka horeeyay meesha waxay noqonaysaa in yani meesha mustaqbal xumo iyo mugdi badan oo dadku hadda yani beeshinka usocdana waxay weyn doonaan wax bedela oo diyaarsan oo ama xag tacliina ama xag aqliya ka diyaarsanay weyn doonaan marka waa mustaqbal aad u madow runtii laga naxo laga argagaxo una baahan runtii in yani laga sameeyo yani baraarujin xoog leh waa tahay warbixinta ay oja soo saartay toddobaatan boqolkiiba marka la leeyahay caruurta soomaaliyeed ma helaan waxbarasho micneheedu waxay tahay in dadka soo baxaya ee jiilka soo baxaya inteeda waxbarasho hesho ay aada u kooban yihiin oo ay aada u yar yihiin ma kula tahay in caqabadahaasi laga hortegi karayo jamaalo waa laga gudbi karaa runta waxaan laga gudbi karaa adduunyada ma jirto waxay ku xiran tahay yani sistamyada soomaaliya ka jiraya sida ay u wada shaqeeyaan dadkana ay ula shaqeeyaan iyo deegaanada uguna fikiraan waxaan jira sidii lagu hakin lahaa waa runay haddii qofka waxna qorin waxna akrin waxaa u sahlan in meel kasta loo jiheeyo ama qabaa'il qoorta loo geliyo ama ururo kaleo dagaalamo ay raacaan ama yani calashuu shaqaystayaal noqdaan oo qolooyin kale ay ku shaqaystaan maxaa yeelay meel u socdo iyo meel kaso ka socdo ma yaqaano laakiin qofku markuu wax aqriyo waxaa u sahlana waxa waxaa adkaanayso in yani si macna daraa loo loo adeegsayo marka way samayn karaan nidaam kasta oo nidaam hadda dowladda soomaaliya oo kaleeto iyo maamul goboleedyada oo hadda yani ah dadka hadda control soomaaliya haddii si caqliga ku jira ay ugu fikiraan yani dadka ku hoos nool iyo jiilka yarkaa soo kacaaya in mustaqbalkooda la badbaadiyo waa la samayn karaa agabyada laga hadlaayana waa wax ugu sahlan oo la sahli karo waaye macalimiinna waa la heli karaa maanta yani agab la isticmaalana waa la heli karaa deesta amnina insha allah waa la helaya isagana marka wax aad u fududo oo laga gudbi karo waayo sidee loogu gudbi karaa ayaa imaanaysa markaa waxaa lagu gudbi karaa dabcan in marka horeeto la sameeyo yani maamulado kale gobolada dalka soomaaliya inta hadda aan aan aan culeyska hadda amni dare iska jirin in ugu yaraan laga sameeyo iskuullo dhalaanka lagu tababaro ama wax lagu baro in yani gacan laga geysto habka yani dadka loo diyaarin lahaa ama mustaqbalkooda loo dhisi lahaa oo tusaale kale magaalada muqdisho saddex milyan hadda waa ku nool waa in iskuuladii dowladda ay lahayd oo sida hadda public oo brivateka loo isticmaala in dowladda gacanta inta lagu soo celiyo dadka ay ka faa'idaystaan gobolladana dabcan iskuulla noocaasa ku yaalo marka waxaa la samayn karaa in la daadejiyo siyaasad waxbarasho oo xoog badan oo lagu dhisaayo ubadka soo koraayo dabcan dhankan kaleto amnigana oo runtii qeyb weyn ka ah yani waxyaalahaas inay dhacaanna waxay ku xiran tahay iyagana dabcan sida laiskula garto kaasi waxa uu ahaa maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho isagoo joogay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti noogu ahaa intaas ayaana barnaamijka kusoo gebagabaynaya dhegaystayaal tan iyo kulinta dambe nabadgelyo